qodobka koowaad waxa weeye kala wareejinta puntland ay tiri waxaan ku kala wareejinaynaa gaadiidka koonfur ka yimaada iyo kan waqooyi ka yimaada meel aan u astaynay baan ku kala wareejinaynaa ay yidhaahdeen tallaabadaasna dowladdu ay qaaddo ay fulisay dad badanina ay ka hadleen qodobkaas waxaan rabaa inaan ka hadlo tilmaan ka bixiyo qodobka labaadna waxaa weeye madashii u dambaysay tilmaamo badan iyo cayb badan iyo wax ka sheeg badan oo puntland loo soo gudbiyey ayadana inaan fasir yar ka bixiyaan rabaa kan koobaad oo ah kala wareejinta waxaan leenahay horta dad baa ka hadlay waxaana jecelahay inay isu ekaadaan qofku mas-uuliyadda uu sheeganayo iyo hadalka uu leeyahay inay isu eg yihiin haddii qofku mas-uuliyaddu sheegtay iyo hadalku yidhi isu ekaan waayaan waa dhibaato annaga puntland ma maamusho galmudug iyo dhexdeeda iyo amnigeeda iyo canshuurteeda iyo sharcigeeda puntland ma dhex gasho gobollada dhexana ma dhex gasho xamarna ma dhex gasho ehlu sunno ma dhex gasho qolo waliba ayadaa iskeed isu maamusha waxa looga qayliyey marka aanu nireen puntland amniga iyagaan sugaynaaye waxa naga baxahayana aan ogaano oo yaanaan deriska iyo soomaalida kale wax dhiba u gudbin waxana soo galahayana aan ogaano oo yaan wax dhibihi innaga laynoo soo qarin markii aanu nidhi dadkii ka hadlay oo reer galmudug ka mid ahaayeen oo gobollada dhexa ka mid ahaayeen oo odayaal xamar joogaa ka mid ahaayeen waxaan leeyahay war annagu waxaanu nidhi waxana soo galahayana aan ogaano waxa naga baxahayana aan ogaano cid wax la yeelay ma jirto cid wax laga dhacay ma jirto cid wax laga khasaariyey ma jirto intaas waxa aad uga qayliseen maxaan ku fasiraa arrintaa fasirkeedu maxaa uga jeedeen ma waxaad uga jeedeen iskudir aad isku kaayodiraysaan ma waxaad uga jeedeen waa idin nacabnahay ma waxaad uga jeedeen waxbaa noogu qarsoon baabuurta waxaa noogu qarsoon hanaga ogaanina arrintaa macna inaad fasir u yeeshaan baa la rabaa annagu taayada fasir baan u yeelay waxaanu haynaa baabuur raran oo la dhigay oo goortii la yidhi ha la ogaado ninkii wadana ka cararay kii ka shaqaynhayana ka cararay kii lahaana ka dhuuntayba hadda taagan waxaanu haynaa xalwad boos lagu moorgareeyey hub si khatara looga shaqeeyo waxaanu haynaa qalabyo kale baanu haynaa annagu waxaasaanu qabannay wix aan doonaynay weeye idinku danta aad ka lahaydeen maxay tahay ilaa tiinaba lama faaqidee taayada maxaa loo faaqidaya midda labaad oo arrintaa ku dhex jirtaa ganacsatada hadday arrintan ka hadlaan xaq bay u leeyihiin waayo ayaga macaash doon weeye xamaali baa ku kordhahaya kala wareejin baa ku kordhahaya sida aad u ogtiinna ganacsatadu dhinaca keliya ma ahe kuwa puntland iyo kuwa xamar iyo kuwa gobollada dhexe nidaam bay samaysteen waa ku fiican yihiin waa ku mahadsan yihiin ayagu qolona baabuurtu waa ka wada dhaxaysaa lacagtu waa ka dhaxaysaa ayagu hadday hadlaan xaq bay u leeyihiin nimanka maamulka sheeganahaya iyo nimanka odayaasha sheeganahaya oo u qaylo dheer yahay ninka beledweyne iyo ninka xamar ma baabuurta wax idinku qarsoonaayeen maxaa danaho idinkaga jirtay meesha maxaase maslaxadoo ka hesheen taa waxaan rabaa inaan kaga baxo annagu waxaan u soconnay waxay ahaayeen amnigayaga waana helay waana ka faa'iidnay idinku saxaafadda iyo ummadda iyo soomaalida u sheega hadalkiinu meeshu ku salaysnaa waxaan rabaa inaan tilmaan bixiyo daliil cad wuxuu waa inay nas leeyihiin ama daliil leeyihiin waxaad tidhaahdeen galmudug waxay yidhaahdeen dhulka puntland annagaa leh oo aynu isla ognaho aan qof idinka deganayn oo habeen aynan mari karin waxaad tidhahdeen annagaa dhulka puntland leh puntland kama hadasho oo iska aamusanta meelba iska joogtaa dan kama leh waxaa la leeyahay nin ciid kugu reego calooshiisu ku tusaye cadownimo wax kuguma yeelin marka dhulkayagii baa la sheegtay oo dadkayagii baa la sheegtay oo wax dhiba naguma hayso haddana waxaad leedihiin waxbay boobaysaa oo puntland baa wax boobaysa annagu dhulkiinna ma sheeganno amnigiinna ma sheeganno dastuurkiinna ma sheeganno shirkiinna ma kama hadallo horta waxaan aad la dhawaaqaysaan daliil u yeela annagu daliil baan u yeelay oo waxaan u yeelay dhulkayagii baad sheegateen baabuurtii aanu nidhi amnigayagii baad sheegateen dhaqaalahayagii baad dhex gasheen baabuurta waxa ku jira baan ogaanaynaa waxay u fasiran tahay yaan layga arag waxaan ku soo qarinaya baabuurta yaan layga arag bay ku fasiran tahay marka waxayaga daliil baan u yeelaynaa wixiina daliil u yeel waa ma- haddaad leedihiin puntland waa nacabnahay intaasaan caddaysanaynay ama aad leedihiin qolaan dhiiri gelinaynaana u sheega idinka intaasaan hadalkaa ku xirhayaa madasha xamar soomaali waxbay isku darsatay waageedii hore dowlad bay dhisatay soomaali kulub bay oran jirtay wixii la dhistay iyadoon la fariisin sharcigeedii baa la dhistay caadifad baa haysay soomaaliya dowlad bay noqotay wixii laga tegey darteeday u burburdhay oo markii hore aan wax la qeexin haadda waa dirirtay way isdishay way isdhacday si walbay noqotay waxaa la yii rag baa waxay yidhahdeen waxa laysu keeno oo waxa la agaagumo aan waxna samaysanoo sharciga dastuur samaysano sharcigii iyo dastuurkii ha la samaysta la yidhi markii la qoray wixii qabyo ahaana qabyo ahaan loo ogyahay waxaa la nabadgelin la'yahay oo xasan shiikh hoggaamiye ku yahay oo afartaa sanooo socday socda in dastuurkii lagu heshiiye qodob qodob loo saaro waxaa lagu heshiiyey in midba maalin la tiro wixii midba maalin in laga tanaasulo markaa haddana cay lagu daro waxaana la yidhi geel jire lugna dalab ha ku lahaan lugna fegad ha ku lahaana dhinac isugu duwo war idinkuma wixii lagu heshiiyey baan tiraynaa ballantii lagu ballamana waa ka baxaynaa wixii dawladi leedahana waa cunaynaa dadkana waa eedaynaynaa si ay isu qabanaysa caasimaddu waxay qorteen waa aragteen odayaashu waxay ku qorahayeen waa arkeen haddaad leedihiin puntland inaan cayno oo eedayno dembi dhaaf baan ka helaynaa ilaa wax kale oo dan annagu ma aragno annagu siyaada ma rabno dastuur la tira ma rabno wixii aan laga heshiin hadda in laga heshiiyaan rabnaa soomaali in laysu keenaan rabnaa intaa haddaynaan rabin noo caddeeya aan carradeenna kala aadne weliba waxaan ognahay anigu oday weynoo waayo aragaanahay oo waxaa nala ku eedeeyaa soomaali ha laysu keeno iyo qa- dowlad soomaaliya ha la dhiso iyo waxaasaa nala ku eedayn jiray ka guurnay hadda haddaynaan idinku rabin annana ma rabno nin walba awrkiisu ha qaado haddaan dowlad la rabin annana ma rabno haddii dowlad la rabana dowladaan dastuur lahayn oo xeer lahayn oo sharci lahayn oo wixii lagu ballamay la isugu imaanayn ee madaxweynaheeda iyo baarlamaankeedu ay tirahayaan qodobkii lagu heshiiyey ma suuroobayso waxaan idin leeyahay marka raggiinna waaweyn oo hadlahayaa ka fiirsada hadalladaad ku hadlaysaan ninbaa wuxuu lahaa puntland tallaabaan ka qaadaynaa afar iyo labaatan saac tallaabadu ka qaaday ma habaaraya muxuu ka qabanaya muxuu sheegaya waxa weeye hadallada ha laga fiirsado puntland baa wax boobaysa waxaa boobaysaan anaa hadda wakiilka ahoo inkasta oo dowladdu ka hadashayoo xukuumadda anigu aanan ka mid ahayn wixii ay boobeen annaga ka soo dhigaynee sheega haddaad leediin caydoodaan ku janna tegaynaana waa idin fasaxan tahay oo iska caaya waxaan kaga baxayaa hadalkayga hadallada saxaafadda la marinaya ha la qadariyo waxaan hadalkayga kaga baxayaa waxa la qortay ha la tixgeliyo waxaan kaga baxayaa hadalkayga eed aan dad lahayn qof asagu eedaysana ah waxaa la yidhahdaa qof qof daahira salaad tukada qofkii daahir ah baa salaad tukadaa soomaalidu tidhaahdaa qof asaguba dembiile ah oo eedaysana ah dad inuu sii maago oo turxaantiisu muuqato sax maa waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin saxaafadda dadweynaha waa salaamahayaa waxaanan jeclahay waxa lagu wada hadlayaa wax xaqa inay noqdaan wax saxa inay noqdaan aflagaadhada laablakaca ah oo qof nabcaysiga ahna saxaafadda ha laga daayo dadkan iyaan laysu gadoon wasalaamu calaykum waraxmat